على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أنه قال waxay inoo socda bal kolley axaadiisii xagga rajmiga iyo ruuxii muxsanka ahaa raga'ada ama dumare hadduu sinaysto oo zinadii dee ay korkiisa kuba sugnaato ama ictiraafkii ha noqoto ama bayine in la rajminayo waxaanan ku jirnay saxaabigii maaciz al-aslami kolley axaadiidiisii baa inoo socotoon dhexda kaga jirnay iyagii baana inoo sii socon doona bal dee qolooyin kalena haweeneyna way inoo iman doontaa reer qaamida iyo mid reer juhayna ah walow ay leeyihin waaba isku mid iyo umuuro kalena way inoo dambeeyaan oo ku wada tacalluqsan un mowduuca ama cunwaanka aan haynay marka axaadiidta maacis qeyb baynu soo aragnay marka iyagii baan dhexda kaga jirno oo muslim sanadkanna kolley laba ninoon hore aynan usoo marin baa sanadka ku sugan mid waa ninka hore yaxya ibnu yacla ibnulxaaris aw dee raaciyey ibnulxaarisna awowgiina uu sheekhu inoo raaciyey si uu usii bayaamiyo midna waa ninkan xadiidka iskuba xigaan ee imaka ee daahirka riwaayadu uu yahay ama sanadkan inuu sheekhiisa yahay walo culimmadu ay leeyihiin halkan inqidaac baa jiro sana sheekhiisa ma aha oo waa kaylan ibnu jaamic haddaba ninka hore markaan eegno waa nin hiqaa labadooduba horta waa laba ninoo hiqa ah xaafnu xajartu kaba cabirana ninka hore ee yaxya ibnu yaclo la yidhaaho wuxuu ka dhiga min siqaari taasica macnaa dadkii iyagoo atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey weliba kuwoodii yaryaraa dabaqadii ugu dambeysay sagaalaad buu kuwoodii yaryaraa yahayba kutubtan imika lixda ana tirmidi mooye inta kale uu ku sugan yahay laakiin bukhaari marka la eego isagu waa sidalaan wuu la kulmay ya haa gartay sho safxo kalan waaye gartay anaa khadaa'ay meel danbaan ka bilaabay saxa shukran dee in badan baa igu eegteen markii horeba idin sheegtaa bayd markaa muslim wuxuu yihi xadathanii waayo halkii iyo calaamadsaneyd basho safxo labaadun baan rogtay xadaثnي محamed بن المثنى qال xadaثna cabdالأعلى qال xadaثna dawud عan أbي نضرة عan أbي سacيidi أna rajuلا sanadka yada raggan waa dadkaynu soo arki jirnay daawudna weyn abi hindi wuxuu hi nin ree min aslama reer aslama waa abu saciid الkhdriya yuqaalu lahu maciz بn maliki laba yidhaaho ayaa ataa u yimi rasuul الlahi slى الlah عalيه waslم rasuulkii ilaahay faqaala wuxuu idhi innii anugu asabtu waxaan asiibay oon ku dhacay xaddan mee faaxishatan faaxisho oo faaxisho dee waa zinadii taas baan ku dhacay ee faaqimhu wixii dee ay keenaysay ka ratimayay faaxisho ku dhaceed oo xaddi ah igu og calaya korkayga igu og buu yidhi isagaana yimi faradahu nabiyu sala allahu calayh wasalam miraaran rasuulkii ilaahay baa marar buu celiyey ninkii oo ujeeddadu waa san xalayba soo maro uu ka jeeso haddana waa ka jeeso waa ka jeeso ugu dambeyn baa deeto ee istifsaalkii aynu soo marayo kan imaka halkanba uu la yimi rasuulkii ilaahay iyaday arrintaasi ahayd bal inuu isagu is-asturo ilaahun u toobadkeenuu iska aamuso markaasna waxna looma raaceen hadduu isagoo hadalkaa yidhi iska tago rasuulka ilaahay waxba umuu raaceen oo dee waa saas baabay ahayd faaqimhu calayhim rasuulka ilaahay baa mar celceliyey qaala wuxuu uhi uma markuu dee ninkii dayn waayuu kolbo soo noqdo uma sa'ala uu weydiiyey rasuulka qaala saxaabigii baa odhanaya abu saciide uma sa'ala wuxuu weydiiyey rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qowmahu isagana inuu weydiiye waynu soo marnay oo abika junuunun inuu yidhi inuu taa yidhi laakiin isagii waa ku yidhi may waan caafimaad qabaa ma waali dadkiisii ama turkiisiina u weydiiyo faqaaluu waxay yidhaaheen maa naclamu ma ogin bihi isaga ba'san wax dhiboonu ku ognahay oo caqligiisa wuxuu dhimani ma jirto waa ruux caqligiisuu dhan yaho ba'si kuma ogin ilaa laakina annahu isagu asaaba wuxuu asiibay shay-an wax waa faaxishadan uu sheegay yara waxaan u ictiqaadinayaa dee waa waxaan ugu celcelinaye uu kugu yimi shay buu ashi asiibuu kuba dhacay oo waa dembigan sinada ah waxaan u ictiqaadinayaa uu qabaa annahu isaga laa yukhrijhu inaanu saarahaynoo waa isagan minhu ay mima asaabahu oo waxaan uu asiibay macnaa waa wixii ka ratimaye cadaab iyo ciqaab ahay inaanu ama cadaabkii ka ratimaye aanu ka bixin ahayn ilaa an yuqaama in la oogo uun mooyee fiihi isaga fiigiisa alxaddu xaddi oo macnaa waxbuu ku dhacay oo waa faaxishada marka sida kale waa u dhan yaho caqligiisu waa dhan yahay ee laakiin isagii baa wuxuu leey qabaa u arkaya inaanu waxa uu kuba dhacay waxa ka ratimaya weeye minhu ay mima yataratabu calayhi wey waxaa kaba ratimaye cadaabay inaanu kaga badbaadinahayn isaga oonu ka bixinahayn iyadoo xaddii lagu ogan mooye oo arrinkiisaa taas ah qaala dee saas maarke farajaca haddana ila nebiyi sala allahu calayh wasalam abu saciid baa wuxuu yihi farajaca uu laabmay oo ninkii haddana ila nebiyi sala allahu calayh wasalam nebigii buu dib ugu soo noqday isagoo leh xaddii igu ogo idahir leh fa amaranaa wuxuuna amray an narjumahu inaanu rajminuuna amray kollayna waa kan isagaa iska yimi isagaana kusoo noqnoqday ee arrintaaynu xalay soo marray ah rasuulkii ilaahayna baldeesi isagii waaba nooc tacriid inuu iska aamuso oo uu iskaba daayo tanuu dee ilaahun dembi dhaaf weydiiso riwaayaadna way nooba dambeeyaan taas bay ahayd casharkii xalay inoogu dambeeyeyna rasuulka ilaahay si wuxuu su-aasha ku bilaaba inoogu sugnayda xaqun maa balaganii canka waana xalay soo yar taabanay khaasatan kalaamka imaam nawowi walow bacdigood ay leeyihin dee halkan xadiidka ibnu cabaas aada buu u kooban yahayoo marka waa markii rasuulka ilaahay dee dadkii ay u yimaadeen isagiina kusoo noqnoqday dadkii kalena uu warsaday ama markii hore horta warka dadkii kale la socday rasuulka ilaahay yidhi bal u tag waayo nin baa soo diray rasuulka ilaahay usoo diray oo markaas hawsaal laba odhanayay rasuulka ilaahayna sidaan xalay soo sheegnay uu leeyahy adigoo asturo ayaa ku khayr badnaan lahayd ayaa deeta waraysigiisaasi ahaabee bal rasuulka ilahay baa deeta wuxuu amray inaan na amray inaan rajmino qaala abu saciid baa wuxuu yihi fandalaqnaa bihi ninkii baanu la tagnay waan kaxaynoo waxaan ula kacnay ilaa baqiici lkarqadi ee musalluuna halkaasuu ku yaalay aynu xalay soo maray baqiicna waa halkay dee meesha ay wax ku aasan jireen dee ilaa imakadanba lagu aasto alqarqadna waxay yidhahan waa geed dee roon oo dhirtaa roon roon kaba mida min shajar ilbawaadi oo meesha kuba sugnaa berigaa ku ooli jiray hore weeye haddaba halkaasaan ula kacnay qaala wuxuu yihi markaa abu saciid famaa awthaqnaahu maanaan xidhin oo ninkii dee lama xidhxidhin walaa xafarnaa lahu godna umaanaan qodin markii aanu doonnay inaanu rajmino isagoo bannaan iska joogay ku bilaabeen rajmigii ee taas baaba keentay cararkii uu cararay xalay aynu soo marray makana aan arkayno qaala wuxuu yidhi fa ramaynaahu waxaanu ku tuurnay bal halkan eeg god umaanaan qodin weeye lama xidhin oo iyada lama xidhxidhayo saas baa xukumku yahay godna umaanaan qodin buu yidhi bal waxaa inoo dambaysa haweeneyda god in loo qoday isagase halkan baa inoogu sugantay inaan god loo qodin wax ka duwanna waan arki doonaa riwaayo inoo dambaysa insha allahu tacaala markaasaa wuxuu yidhi fa ramaynaahu waxaanu ku tuurnay oo dee markii ay rajminayeen bilcadmi laf iyo walmadari dhoobo oo dhoobadaa engegan un weeye madarku waa jamcu madaratin sida qasaba qasabatin mufradkeedu uu yahay madarana waa dee waa dhoobadan un weeyaanu dee maaha dhoobo qoyane waa dhoobo engegtay oo to ruuxii dee waxyeelaysa iyo walkhasafi iyaduna waa dheryaha iyo jarxadaha iyo waxyaalahan dee jajabkooda weeyaan oo iyaduna waa dhoobadaa dee dabka laguba shiday ee tan oo kale jajabkeedii ayaa khasaf lagu magacaabaa taas baanu kuba tuurnay walow dee alfaado rajman bilxijaara iyo ama in aynu lafdi saasa soo aragnay ama rajmu bilxijaara aynu soo aragnay xijaaradu shardi ma aha ee ruuxii waa la dilayaa wixii lagu dilayey ee dee dilayey unbaa lalaba imanayaaye in dhagxaan waxa lala dhacaya ay yihiin taasi shardi maaha waa tan cadmigii iyo madarkii iyo khasaf iyo wixii dee kolba ay gacanta ku dhuftaan ay helaan bay kula dhacayeen qaala wuxuu uhi fashtadda markii uu xanuunsaday saynu xalayba soo maray falama adlaqat lxijaara ayuu ishtadda fashtadda uu cararay washtadadna washtadadnaa khalfahu annaguna kamaanaan hadhin waataan xalayna lahayn dee bal rasuulku wuxuu lahaa maadeysaano ama ii soo celisaanba waaba intaasoo hadduu waqtiga caynkaasa xataa idhaa mey waan ka noqday wixii aan qiranayana waa laga hadhi laa une washtadadnaa khalfahu xataa ataa ilaa uu yimi curdalxarati meeshii xarada ahayd ee madiine xaradeedii shiilmadowda ahayd dhinaceedii curd waa jaaniba fantasaba lana markaasuu noo joogsadayne waa kamuu bixin oo kamay hadhin iyagii markii uu arkay inaanu kolley baxahayn oo la soo gaadhayay ayuu istaagay fantasaba lana ay qaama lana faramaynahu waxaanu ku tuurnay iyagoo dee xaddii fulinaya ilaahay baana yidhi walaa taأkhudkum bihima ra'fatune dee naxariis yaanay idin qabanin oo dee bal maalan taase inay kol haddii arrintan xaddan la oogaye faramaynahu waxaanu ku tuurnay bijaraamiidi اlxarati yacni alxijaarata dhagxaantii dee halkan meel dhagxaan lay yimaadeenoo isla yimaadeena dhagxaantii xarada ayaanu ku ganoonu kuba tuurnay oo xataa sakata ilaa uu aamusay oo uu dhintay jaraamiidna waxa weeye mufradkeedu waa jalmad iyo julmuud labadaba haddii jiimta jalmad ay tay jiimta iyo miimta waa la fadxinayaa julmuudna waaba ka julmuudi sakrin si mikarin mifarin muqbilin mudbirin macan markuu lahaa imrulqayska julmuudi sakrin xadahu sayru min cali ama min cali bal markaa in waa julmuud waa mufrad adigu julmuud iyo jalmud waa dhagaxii un jalaamiidna waa jamac taasaanu la dhacnay ilaa sakata kolley riwaayaadka qaarkoodna sakana halkan barhkood ay ku wariyeen uu xasilay macnuu waa mid keliya tooray laakiin sawaabka kaba dhigan qaala wuxuu yidhi abu saciid baa odhanaya uma qaama markii taasi dhacday ee dee xaddii ninkii lagu oogay isagaana doortay isagaa yimi markaa isagaana doonayay in la dahiro si aynu soo maray rasuulkii ilaahay celceliyey buu haddana isagay ku adkayso kusoo noqnoqday markaasaa rasuulkii ilaahay kacay qaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam khadiiban xaaliya isagoo khudbayn min alcashiyi ay fi lcashiyi fii waqti lcashiyi weeye waa gelinkii dambe maalintaas in mintu horta bimacnaa fii weeye oo waxaan leenahay waa fii waqti alcashiyi oo darfiyan kaba dhigayna alcashina waxaaba yidhaahaa maa beyna azawaal ila alguruub weeye waa duhurka ilaa cadceeddu ay ka dhacayso waqtigaas baa alcashiyu laba yidhaahaa oo kitaabkaynu hore ugu soo maray kolley halkii sujuudu sahwiga iyo duhurka iyo casr iyadoo la sheegayo ixdaa salaatay alcashiyi oo ama dee salaata alcashiya haddii la yidhaha duhurka iyo casr baaba la yidhaah salaadaas kol kol waa dee maalinta aakhirkeeda un waaba lagu idlaaqaa alcashiyo waqti intaa ka dambaysana barhkooday alcishaau la simeen waa maqrib iyo wixii ilaa laga gaadhayo catamada ama cashiyo waqtigaa laga gaadhayo barhkoodna kuba idlaaqee laakiin waa gelinkii dambe maalintaas buu rasuulka ilaahay kaco faqaala wuxuu yidhi awa kulamaa waa mar kastoo indalaqna aanu tagno madiine aan ka tagno khusaatan xaaladnay kuwa duulaya fii sabiili illaahi takhallafa miyuu hadhayaa oo dadkii duulay miyuu ka hadhayaa rajulunin fii ciyaalina annaga ciyaalkeenna waa dadkii dee dumarkii iyo carruurtii iyo dadkaa ma dee lagaga tegayo magaaladii lagaga tegayo kuwa dhexdoodii miyuu kuba hadhayaa lahu xaal uu sugnaaday nabiibun nabiib oo dee waa ci iyo sawd ka nabiibi taysi orgiga sawdkiisaoo kalea waa dee saynu xalay soo marray waa maaha waqti kastaba cidiisan kale maaha waa cinda sifaad iyo markaa wuxuu saaranayo codkan iyo sawdkan uu leeyahay kaasoo waa ujeeddadu dee waa ninkan inuu dee bal maalan dadkii isagoo kaba hadhay uu hadhow dadkaas ama dee dumarkii iyo jawaaridii iyo kuwaas bal dee kuwoodii baahnaayo waxyaale uu ka dayayo bal si uu dee xumaantan u sameeyo lahu nabiibunka nabiibi taysi calaya waxa aniga xatmi igu ah korkayga waxaa laasim igu ah allaa utaa inaan layla iman birajuli nin facala daalika arrinkaa sameeyo waxaasoo kale ku dhacay ilaa oo dee layla yimaado lay keeno nin waxaa sameeyey nakaltu bihi ay jacaltuhu cibratan wacidatan ligayrihi weeye nakaltu bihi macnaa jacaltuhu nakaalan wey waxaan cibro iyo cido iyo wax lagu waano qaato kaba yeelayaan de kayrkii ugaba yeelayaa dee ficilkan ama rajmigii iyo xaddii baan ku fulin dee markaa ruuxa xaddaa iyo dhibtaa ay leedahay ruuxa arkaana kolley waxaa kuma degdegayo waa ka meeri meeri oo ruuxii aan cabsi ilaahay ugaba tegin cabsida tan buu ugaba tegiy oo markaa uba dayn doonaa waxaan cibro iyo cidaan uga yeeli ligayri qaala abu saciid baa wuxuu ihi fama stakfara lahu waa waqtigaa horta markaa ay arrintu dhacday iyo maalintaa xaddi ay lagu oogay ninkaas fama stakfara lahu waqtigaa rasuulkii ilaahay dembi dhaaf ilaahay umuu weydiin walaa sabahu mana caayin oo muu ceebayn oo dee wax markaas taas oo muu caayinna ama wax kama sheegin taas buu idhi way noo dambaysaa dee maalintaa dabadeed rasuulkii ilaahay inuu u isdhiidhi u isagii uu istikfaar dalbuu dadkii muslimiintaana amray inay ilaahay dembi dhaaf u weydiiyeen casharkay inooguba jirtaa riwaayaadku way noo soo socdaane laakiin waa xaaladaas weeye waxaana uu halkan weydee uu leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala wanawowi sharaxa sabi-la-aantani dee xaddan isaga lagu oogay kafaaray u ahayd macsiyadiibay ka dahirtay ruuxii kol haddii xaddii lagu oogana taas baa wixii ka dahirayso markaa muu mudan in la caayo ama waxsan loogaba sheego waxaan uu sameeyey daraaddeed lagu ceebeeyo ama istikfaar la-aantani waa dadka kale si aanay ugu kadsoominoo aanay intay waxaan ugu dhacaan dee rasuulka ilaahay baa kuu dembi dhaaf dalbi iyo taas aanay u odhan ayaabay tani ahayde laakiin itikaalan cala istikfaarihi laakiin way noo soo socotaa wixii markii dambe rasuulka ilaahay yeelay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadaanii bal axaadiida waan wadaynaa kollay dee meel meeshan u yar baahana mooyaane intii badnayd xalitayn soogana qeybna waa taa waan yar dib dhignayoo ee umuuro kollay alfaado axaadiidan iyo riwaayaadkani ay ku kala duwan yihiinna waan yar eegi doonaa markay meesheeda kolba aan nimaadno imika waxaan haynaa oo xadiidkan abu saciid ku haynaa inaan isagii la xidhin oo taas iyada waa xukmu hada alxukm ama haakada alxukm cinda alfuqaha sida halkan sharaxba inooguba sugan waxaana inooguba sugan inaan wax goda loo qodin taasaa inooguba sugan in waxaanayn halkan waxa weeyaan sheekhu isagoo madaahiba ahlilcilmi kaba hadlaya ruuxii la rajminayey ama haweeneydii la rajminayey xagga in meel loo qodayo waqtigaa la rajminayo madaahibba ayaa aqwaa culimmadu ay leeyihiin oo maalik iyo abu xaniifiya axmed baa wuxuu ka soo noqonaya sida kaba shuhrowday midna waxba looma qodayo waayo waa taa nidhi ruuxuu ka laabmi karaa arrintan khaasatan iqraar marku ahaa hadduu iska daayo dee kaba noqdona waaba taasoo in faraa laga qaadaa roon haddii dee bal maalan markaa wixii kusii adkaysana xaddii waa lagu ogay hadduu kaba noqdona waaba kaba dhacaysa ee looma qodayo midna ayimo qaarkoodna wuxuu kaba soo noqonlayaa in labadoodaba god in loo qoda ay dee jidaysan tahay barh kala qaaday oo haddii ay bayino waxaani ku sugnaadeen dee markaa meeluu ka laabmaa isagu ma jirto imika tan waa lagu caddeeyey wixii shardigiina waa la helay bayinada loo aqbali lahaa ruuxa caynkaasa dee arrintii isaga laabankiisii imika lama eegaye waa in oo isaga ma noqonayso waan ka noqday iyada tan waan ka noqday waa wixii uu isagu qirtay iqraarkiisa ahaa ayay laaban uu ka noqdaa iqraarkiisu isbeeneeyaa ay u suurtogelaysaay bayinad markaa khaarij ah iyada meel uu ka laamaa ma jirto ka waa loo qodaya laakiin ciddii lagu rajminaya iqraar looma qodayo shaaficiyada wuxuu kaba soo noqonaya laakiin halkan rajulka iyada ninka inaan loo qodayne laakiin dumarka haddii ala idhaaho saddex wej buu soo noqline laakiin way noo soo socotaa iyada xafrigeedu bal way noo soo socdaan in riwaayana way noo dambaysaa in loo qoday jaab maalan halkan in maaciz sheekhuna riwaayadaasoo weli aynaan gaadhin halkan buu kuba soo qadimay oo isagoo dee qolooyinka markaa taa diidan iyo riwaayada fogeeyey iyo kaba tiri ku tirinaya qowlkoodu inuu daciif yahay wuxuu ku jamcinayaa uun xufra way jirtee laakiin god weyn baanu ahayn oo halkanna waxa ay tahay macnaa good saasoo weyn looma qodin taasna waa wixii jiray oo godde aan saa u weyneyn in loo qodee laakiin taas wax ka duwan baan insha allahu tacaala odhan doonaa markaa dambe in halkeeda soo gaadhno ama riwaayadeeda aan aragno bal taasba weeye in xadiidkun waa tan duruqduna way inoo socotaa weli xadiidku ma dhadhowa xadaثnii mحamed بن xaatimi qaala xadaثna bahsu qaala xadaثna yaزiid bnu zurayci qaala xadaثna da-ud bhada اsnaad agdaa-ud ibn abilhindi waa inoogu sugan yahay markii horena waa inoogu sugnay cabdullah calaa ka warinayey imikana yaziid ibnu zureyc baa xadiidka ka warinaya daa-uud isnaadkuna waa isnaadkii daa-uud intii ka dambeysay aynu kuba soo marnay mila macnahu waa xadiidkii hore aynu soo marnay macnihiisii wax la mida buu yidhi laakiin bal wixii ay ku kala dunaayeen sheekhu isagoo inoo sheeguu yihi waqaala qaalada faacilkeeda yaziid baan ka dhigaynaa waayo isagaa markii hore aan inoogu sugnayn oo halkan daa-uud ka warinaya wa qaala wuxuu ihi yaziid filxadiidi waa isagoo riwaayadii dee ay ku jirto oo maaha inuu isagu xaggiisa ka yidhi waa dee sanadkii waya daa-uud markaas isagoo lagaba warinaya daa-uudna waa ti inuu kaba sii warinaya abunadr abunadr abu saciid waa sanadkii oo dhan oo xadiidkiibu kuba jiraaye xadiidkii isagu markaa wuxuu ku yidhi isagu riwaayadiisa faqaama الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam min alcashiyi rasuulkii ilaahay baa kacay waqtigaa gelinkii dambe laftigaa hore khadiiban markaa halkan isaga ugumay sugnayn maxaanu la dheeriyey faxamid allaha waathnaa caleyh dee kolleyna waa si rasuulka ilaahay markuu khudbaynayo salawaat ullahi wasalaamu caleyh ilaahay buu ku xamdiyi jiray waa ammaani jiray waa khudbooyinkiisa wuxuu ku bilaabi jiray halkaa hore ha kaba maqnaato ilaahay buu ku xamdiyo u ammaanay uma qaala eete intaa ammaantii waa khudbadiis dabadeed ba wuxuu ihi amaa bacdu waa si dee khudbooyinkiisana uu kulaba iman jiray amaa bacdu fama baalu aqwaamin halkii awa kulaman dalaqnaadan waa alfaadii waxay ku kala dunaayeen fama baalu aqwaamin aqwaam xaaladood maxay tahay idaa ghasawnaa markanu duullo yatakhalafu uu hadhayo axaduhum axadkood cana annaga uu naga hadhayo lahu xaal uu sugnaaday nabiibu nabiib iyo ciinka nabiibi taysi orgiga cidiisoo kale ujeeddadu markaa waxyaalo kale kuma dhaqaaqayo oo de waa arrintaas bal ciddii uu bal maalan gaadhayo ama ay u suurtogelaysa inuu faaxisho iyo waxyaalahaas dee uu kuba sameeyo dee taasee aqbasha inuu taa bal wixii dee muxaawalaadkiisi wuxuu laba imanayay unbay cibaarada nabiibka nabiib tayse walam yaqul marka yaziid un baan odhanaynaa muu odhan yaziid fi ciyaalina kolleyna muslim siuu leeyahay oo halkan inoogu sugan riwaayada yaziid ibnu zureyc can daa-uud kuma sugnaa lafdigaas ah fii ciyaalina eayna halka hore waxaan soo aragnay inuu markaa lafdiga hore aynu kuma soo aragnay inuu rasuulku yihi takhalafa rajulu fii ciyaalina isaga markaas maxaa ku sugan yatakhalafu axaduhum cana ee fii ciyaalina baan kuma sugnayn walow qolooyin xadiidkan wariyey oo dariiqa yaziid ku wariyay sida ibnu xibbaan iyo riwaayadooda fii ciyaalna ay kuba sugnayd yaziid dari ibnu laakiin waa riwaayada malaa dee muslim dariiqiisa dhacday ayaanay kuba sugnaynee dee kutubta qaarkood riwaayada inoogu suganee dariiqa yaziida fii ciyaalna way kuba jirtaa waxadaثnaa surayj bnu yunusa qaala xadaثnaa yaxya bnu zakariya bn abi zaa'idataxa وxdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna معaaوiyة بن هiشhاm qال xdثna سفyاn kilaahma عan dاؤuda na سفyاan thawri iyo yaحya بن زكريa بن أbي زاaئدة ayaa labadooduba daa-uud bay ka wariyeen waa bhada الإsناad isnaadkiisii imakaan kaba soo baxnay ee riwaayadii hore daa-ud bacd hada الxadيiث lakiin iyagu may wada dhamayne xadiidka aynu ka soo baxnay qeyb kaba mid ah غayra أna في xadiiثi سفyاn lakiin xadiidka سفyاan waxa kuba sugnaa faاctarafa bizinaa ثalaaثa maraatin ninkii waa ku celceliyayoo saddex goor ayuu qirtay zinadii bal nasaa-i oo isna malaha alkubra ku wariyay xadiidka dariiqa sufyaan afar goor baaba kuba sugnayd xalayna waa tii aynu soo araragnay afar goor iyo bal taas inay dee bal maalan shahaadadii saa-id iyo riwaayaad saasa ayaynu kuba soo aragnay bal kolleyna waa inoo socdaayo dee wax intaa ka duwan oo bal maalan waa inoo socotaaye laakiin waxaa jirta in marka la eego abu xaniife oo kale iyo reer kuufa malaa dhammaantood iyo imaam axmed iyo qolooyin kaleo ku waafaqsan ayaa waxay ku tagaan markay arrintu ictiraaf iyo qirasho ruuxu qiranaya zine ay tahay iqraarkaas sinadu afar goorbu inuu ku sugnaanayo macnaa hadduu mar qirtuu mar labaad qirtuu intii dambe iska aamuso zinadii kuma sugnaanayso ruuxii oo xaddeedii laguma oogayo ee waxaa la rajminaya un ruuxii muqirka ahaa ee qiranayay markuu afar goor qirto alfaadahan imakaan soo aragnay ee xalay arbaca shahaadaatin iyo halkan saddex baa inoogu suganay laakiin nasaa-i fi lkubraa iyadana riwaayada sufyaan afar baa ku sugnayd iyo riwaayaad kale iyo riwaayo aynu xalay soo marro wuxuu ku celceliyey taas naftiisii afar goor buu taha xataa hana dalika calayhi arbaca maraat kuwaa waxyaalaha ay aimadaasi xujaysteen laakiin madhabkan shaafici oo kale iyo dee maalikiya ama maalik iyo shaafici iyo qolooyin kale iyagu waxay leeyihiin ruuxu hadduu mar keliya iqraarkiisu uu sugnaado ee hadduu ka noqdo iyada agtooda waa ka noqon karaa waana tan ay roob tahayba tacriidkan iyo in loo sarbeebo inuu iska aamuso hadduu doono kaba laabmee laakiin hadduu mar keliya qirto uu kuba sugnaado xaddii waa lagu oogayaa bay yidhaaheen marka in waxaana kollay xujadoodu ay tay dee axaadiidan inuu ku celceliya inooguba sugan xadiid inoo dambeeyo baabku ku dhammaan doono bal taas oo rasuulkii ilaahay nin uu diray haweeney uu diruu yihi hadday qirata rajmi way qiratay unbaa kuba sugnaydee way ku celcelisay xadiidkaa kumay sugnayn cadad oo kale haweeneydii qaamidiyad ahaydna walow ay soo noqnoqoto laakiin iyadoo kolley iyadana inay afar goor gaadhsiisay inoogumay sugnayn oo bal taas baya dee intan inay istixbaab kaba dhigaan mooye iyagu shardi kama dhigaan laakiin culimmada qaarkood waa tan halkan saddexda goorna waxaaban leenahay kolley xaafid ibnu xajarna waa yar jamciyaayo waa isu geegeeyaa bal eh laakiin meel lafdi afar goorina waaba riwaayada sufyaan oo nasaa-i wariyey baa jira ee bal khilaafka ahlucilmi ama aqwaashooda masalada ku tacalluqsan xagga qadarka loo baahan yayay kol hadduu arrintu ictiraaf iyo iqraar ay tahay waa taas baan leenahay waxyaalahay kala xujaysteen qolooyinka afar le waa dawaahirtan aan hayno qolooyinka kalena umuurahan dee istixbaab unbay kaba dhigiyo adkayne haddii iqraar mar keliya uu dhaco waa xukumkii waa sugnaanaya haddaanu kaba laabmin bay odhanayaan waana tan kolley xujadooda badho waa inoo dambeeyaanoo waa wax inoo dambeeya iyada taas oo xadiidka aan sheegay iyo waa inoo dambeysa ama baabka akhirkiisu ku iman wuxuu yihi markaa muslim xadaثna moxamed ibn اlcalاء اlhamdaniy wa abu kurayb qaala xadaثna yaxya bnu yaclى wahuwa bn اlxariثin اlmuxaaribiyu can khilaana wahuwa bnu jaamicin اlmuxaaribiyu can calqamata bni marhadin can sulaymaan bni buraydata can abihi waa sanadkii markii dhoweyd aan aqriyey boode casharka halkaa inan kaba qaanogu aan ka bilaabmayey bal ninka hore baan leenahay yaxya bnu yaclى ibn اlxariث اlmuxaaribi ninka dambena waaba isla reersaan aragne soo xaafid ibnu xajar kaba cabiro waa sikaaru taasica macnaa atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa ee ugu dambeeyey ayuu weliba kuwa dabaqadii ugu dambeysay kuwoodii sii yaryaraa kaba mid yahay waxaana nidhi kutubtan umuhaadkaa tirmidi mooye inta kale uu ku sugan yahay bukhaari isagu uu la kulmay waayo waa nin hore u dhintay oo lix laba boqol iyo lix iyo tobankiya buu dhintay yidhaahaan oo uu la kulmayo waa sida la-aan buu kaga wariyaa laakiin inta kale dee tirmidi kuma jire iyagu waa sida abu kurayb iyo rag kale bay waasidadood kaga wariyaanoo lamay kulmin oo may soo gaadhin ama lamay kulmin waa tan muslim nin baa u dhexeeya moxamed ibn alcalaa isaga iyo rag kalena dee way u dhexeeyaan qolooyinkaa wax ay kaba wariye ee umuhaadka in tirmidi kuma jirin bal haddaba in ninkan xadiidkan unbuu muslim ku leeyahay xadiid kale kuma laha waa nin hiqaa amaa ninka ka dambeeya ee uu isagana khaylaan ibnu jaamic waana kan inuu ina jaamic yahay ama jaamic yahay inoo sheegay muslim almuxaaribiyu waana islaba reer abuu cabdillaahi baana kunyadiisu tahy waa nin reer kuufa ah qaadina kuufa uu kaba ahaa waa nin qaadiyo u ahaa waana isna nin hiqa ah laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu ka dhigaa qolooyinka lixaad ee ruwaadda macnuu wuxuu kaba dhigan yahay dadkii taabiciintii ugu yaryaraa isku waqti bay ahaayeen laakiin cid saxaabuu arkay ma jirto ficlan markaa waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa uun walow raggaa dee saabica la yidhaha atbaacu taabiciinta ugu waaweyn uu ka yar horeeyo xagga marka la eega mucaasarada haddaan eegna iyo taas waana nin hiqaha qaada ibnu sacad ba wuxuu ka cabiraa qatalatulmusawidatu awala maa jaa-u bayna wasid walkuufa nimankii dharka madoobaa baa dilay buu yidhaahaa markii ugu horreeyey yimaadeen dee sanadii kolley labadii dowladood ay kala wareegayeen weeye dowladdii umawiyiintuna ay meesha ka baxaysay dee cabaasiyiintuna waa sanadii boqol iyo labiyo soddonkii hijirada musawidadna dee waa qolooyinkii dee reer khuraasaan iyo uga badnaa ama dee shicaarkii dowladdii cabaasiyiinta dharka madow ay ahaayeen be musawido taas bay tahay almusawida markay ka cabiraan taas bay u jeedaan ama kutubta taraajimta iyo haddii taari aragtaan almusawidayo waayo shacaarkii dowladdii cabaasiinta iyo markaa kala wareegiina baanay ahayd dad badanna way dhinteen kolley kala wareegaas oo boqol iyo labiyo soddonkii hijirada isaguna kitaabkeennan wuxuu ku leeyahay xadiidkan keliya inta kale waa dadkeenu soo arki jirnay laakiin arrin baa jirta kolley sheekhuna si fiican buu uga hadlay waa yar dheertay hadalkan soo yar talkhiisinayaaye nusqooyinkii la hayay ee muslim san baa ku sugan maxay tahay san uu jeeda yaxya bnu yaclaa can khaylaan inuu yaxya bnu yaclaa khaylaan kaba warinayo san baa kuba sugan qaadiga uu sheegayo sharaxa idinku suganna waa qaadiciyaade laakiin wuxuu leeyahay nin abuu mascuudi dimashqi la yidhaaho nuskhadiisii saxiixa muslim waxaa dhacay can yaxya bni yacla can abihi can khaylaan eeg waa nin abuu mascuudi dimashqi la yidhaah xaafid ahaa nuskhadiisii saxiix muslim ayaa waxaa kuba sugnayd oo dee waxa weeyaan can yaxya bni yacla can abihi can khaylaan oo yaxya ibnu yacla iyo khaylaan uu u dhexeeyo ninkan yaxya aabihii oo yacla bnulxaarisi uba dhexeeyo taas bay oo sidant abu daa-uud oo kale xadiidkan waa wariyey nasaa-ina waa wariyey iyagu say ku wariyeenna waa saas yaxya bnu yacla can abihi can khaylaan saasaa abu daa-uud iyo nasaa-ina ay ku wariyeen haddaba culimmadu waxay leeyihiin halkan saqad baa jira riwaayada nusqooyinka muslim ee kale oo dhan waxaa dhacay sawaabkuna waa in labada nin uu u dhexeeyo ama yaxya uu kaba warinayo aabihii kama warinayo khaylan ibnu jaamice aabihii buu wax kaba warinayaa ee bal taas weeyaanoo sanadkan dee duruq kale oo sanadkuskoo saas dhan kuba yimina oo arrinkan ay culimmadu sugeen bal markaa shaahid uba noqonayana way sheegeen oo imaam nawowna markuu hadalkii qaadiciyaad waday ayuu markii dambe yidhi kalaamkaasi waa sidaa uu saxiixi saasuu kuba yahay ama saasuu yidhi weeyaanoo culimmadu may sheegin yaxya bnu yacla inuu khaylaan wax ka maqlay macnaa wuxuu wax ka maqlay aabihii iyo zaa'ida laakiin may sheegin bal taasba weeyo inqidaac baa jira kolley dee kutub kala duwanna kitaabkeennan dee sharaxyada un mooyaane way kaba hadlaan oo imaam weyno jayaani la yidhaahaa ayaa kitaab buu leeyahay taqyiid ulmuhmal la yidhaaho kolley kitaabku dhowr waxbuu kaba kooban yahay dhowrkaa qaybood ee isuguma jiro imankana way kala madbadceyado isku madbaceeye waa nin kala madbadbaceeyeenba midi waa dee muslim iyaduna waxyaalihii ama saqad iyo umuuro dhacay bukhaarina qeyb weeye labadaba waa la madbacey anigu ka muslimun baan hayaa oo kolley bal matalan kaa muslim baan hayaa waa tan kitaab aynu had iyo goor aan kolkol u laabano aqural ulfawaa'id la yidhah nin rashiidudiin alcadaar ama arashiid alcadaar la yidhaha leeyahay oo muslim wixii dhacay asaaniidiisa yataa ama saqadaha ama inqiaacaha ama mucalaqadii waxyaalo caynkaasa oo axaadiida caynkana ayuu kitaabkaba loo dejiyay isna waa kitaab aada u mufiida in laba dab horta dabcaad kala duwanna waa leeyahay anigu mid baan hayaa dabco kale na way jirtaa laga yaabaa inay tayda kaba qiimo badan kolleeya xagga taxqiiqa kaba qiimo badan iyo diraasaadka la socdo tan anigu hayo dabcada kale na waa jirtaaye bal dhammaanna hadalkan way iskaga daba tagaane haddaan saaxiib algurar an hadalkiisii soo qaada wuxuu markuu hadalkan nawowiye inoogu sugan wax lamida sheegay hadday isugnaatay buu ka cabiraa inqidaaciisu min hada lwajh xadiidkaasa dariiqan inqidaac baa jira sanadku waa kala go-an yahay waayo labada nin may kulmin ismay soo gaadhin marka inqidaaciisu dariiqan hadduu inoogaba sugnaaday fainahu mutasilun fii kitaabi muslim min wajhin aakhar waatan duruqdii kale xadiidka aan hayno xadiidku inoo mutasiliye qisadan maacis kuma sugani markaa duruq kala duwan ama dee wejkan waxaan ahayn buu mutasil xagga muslim kaba yahay welibana wuxuu leeyahay xadiidkan markaynu eegno ninkan yaxya bnu acla can abi kitaabka nasaa-i iyo kitaabka abi daa-uudba waa inoogu xidhiidhayoo bal waxa weeye haddaanay halkani itisaal jirin wejiyadan kale muslim ku warinaya xadiidkuna itisaal baa kuba sugan dee kutubtaa kale iyaguna usuushii markaa xadiidkaa waa nasaa-i iyo abi daa-uud iyana itisaalkiisa oo dee yaxya iyo khaylaan uu u dhexeeyo yacla uu u dhexeeyo taas baa inooguba suganoo bal markaa in saasu kaba cabira fahabata itisaalu min hada lwajh walilahi alxamdu bal xadiidku halkan itisaal inooguma aha san mutasilkuma aha ee laakiin dee itisaalkiisii kale waan haynaayo kutubta kala duwan iyo riwaayaadka xadiidkuna sidiisa muslim waa kan duruq kale inooguma sugan dariiqa naftiisa haddaan eegnana abu daa-uud iyo nasaa-i iyo ayuu kuba sugan yahay isagoo mutasila oo yaxye iyo uu dhexeeyo khaylaan uu u dhexeeyo matala dee aabihii yacla ibn اlxaaris u dhexeeyo bal waa inta jirta xagga sanadka xadiidka wuxuu yihi markaa can sulaymaan ibni buraydata can abihi abihi buraydat bn اxusayb qaala wuxuu ihi burayda asxaab kala duwan baa warinaya dee xadiidkan qisadan eh waa qiso mar dambana dhacday oo de jaaءa waxaa yimi maaciz bnu malikin ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam awal hore nin reer aslam ahaa waa tan marka dhaweyna waan soo hayna magaciisi waa kan maacis ibnu malik waa reer aslam faqaala wuxu uhi yaa rasuul اllahi طahirnii rasuulki ilaahayow iطahir faqaala wuxu uhi wayxaka kolley wayxaka waa kelima ay yidhahaan waa kelimatu tawajuc iyo taraxum oo ruuxa ku dhaca halaag iyo wax aanu mudan oo dee aanu mudan ba dee waa kelima nexa ruuxan naxariis loo naxariisanaya naxdin loo naxaya tilmaamaysa oo weyla kagaba duwano waa halaag aanu mudanayn ruuxa kuba dhacaaba laba yidhaahaa oo dee waa kelimo raxma sidaasay uba yidhaahaan wayxaka irjic laabanoo fastakfir eeg rasuulka ilahi istifsaal lamu iman isagii waa kan le idahir waayo dembi baan ku dhacayo faaxisho saynu soo maray rasuulku muu sii weydiiya wuxu uhi ord iska noqo oo fastakfir illaah watub ilayh saasaa roonee ilaahay dembi dhaaf weydiiso u toobadkeen iska daa waxaad doonaysa qaala wuxuu yidhi markaa saxaabigii xadiidka warinayay farajaca hayra baciidin farajaca uu soo laabmay hayra baciidin waa zamaanan hayra baciidin iyadoo waqti aan dheeraynba macnaa muu sii raagin intuu tegey buu haddana soo noqday markaa zamaanan hayra baciidin haddii la yidhaah dee makaanan hayra rujuucan hayra baciidin laba yidhaahana waabay barhkood way yidhaaheen oo famakaha hayra baciidin taas oo dee waa zamaanan hayra baciidin buu nagaa taasa saa qur-aanka baa lagu fasiray farajaca hayra baciidin uma jaء faqaala ya rasuul اllahi طahirni faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam wayxaka irjic fastakfir ilah watub ilayhim sidin buu ku celiyay rasuulka ilaahi qaala farajaca hayra baciidin uma jaءa faqaala ya rasuula اllahi waa iimaankoodii dee aada iyo aada u weynaaye isagoo og waxaa haysta iyo waxa uu mudanayo haddana bal taas uu doonaya in la dahiro wayxaka markaas ya rasul dahir faqaala الnabiyu salى الlahu عalay slm mila dalika xatى ida kanat الraabicatu markay sugnaatay dhacday markii afraad kaanadu waa tii taamada ayd macnaa waqacat الraabica waa markii afraad markii uu yimi ayuu qaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam fima udahiruka macnaha maxay iyo sababtee iyo maxaan kaaba dahiraa oo fima udahiruka kolley waxaana sheekhu kuba fasiraya fida halkani inay sababyo too macnaa waa dee maxay iyo shayge iyo ayo iyo waxeeba ama sababtee baan kugu dahiraa iyo waxaan kaa maxaan kaaba dahiraa faqaala wuxu uhi min الzina zina iga dahir fasa'ala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam abihi junuunu rasuulka ilaahay baa dadkii weydiiyo ama qaraabadiisii oo ninkan mawaali baa kuba sugan ma waxbaa u dhiman faukbira waxaa loo waramay annahu laysa bimajnuunin dee nin og in laba diilayo o la rajminayo haddana ti ku adkaysanaya markaasaa loo sheegay inaanu waalayn caqligiisu dhan yahay faqaala wuxu uhi ashariba khamran haddana miyuu sakhraansan yahay oo dee iyadana tan baa waxaan ku xambaaraysa ma khamruu cabay faqaama rajulu nin baa kacay fastankaha uu ursaday afkiisiibuu ursaday istankaha macnaa waa shama raa'ixata famihi waa dee nafaskiisiyo si ogaado uu ursaday falam yajid minhu kamuu helin riixa khamrin khamro urteed kamuu helin qaala faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm taasba weeye kolley halkan buu sheekhu wuxuu ku qabanayaa isagoo madhabka shaaficiya dee qowlkooda mashhuurkaa sheegaya walow masalada kol haddii khamro iyo ay noo dambeyso aan iska yar dib dhigane laakiin hadalkiisa meeshan umaan sheegayahay ruuxu hadduu sakhraan yahay ejeedu waa kaa khamruu cabayo khamradiina wax dee qalad u galay maaha iyo taasoo kale wuxuu macduur ku yahay maaha waa wuxuu khamro u ku talagalay iqraarkiisa dee waxaa isagaba dee inay tacadigan laba yimee wixii uu qirtay uu ansaxayaa marka agtooda dalaaqiisna waa dhacaya iyo waxyaalo aqwaashiisii markaa way fulayaan fima lahu caleyh waa wixii isaga usugnaa iyo wixii korkiisaaba taas waa hadalkiisa uu fulayaa marka su-aashan laakiin dee bal matalan haddana xadiidka waa la odhan karaa rasuulka ilaahay haddii dee markii la yidhaha waa sakhraansan yahay marka hadalkii wax kama soo qaadeen baa meeshii imanaysa madhabkiina taasaa ku sugan masalena waxaan leeyahay waan yar dib dhigana iyo dee khamradii baa inoo dambeysay lakiin hadalkiisu baan soo naqlinaya wuxuu yidhi su-aashan uu weydiiyeyba khamre miyuu cabayna wuxuu ku xambaarantahay cindanaa buu leeyahay waayo maha masaladu inay saa la isku wada waafaqsan yahay arrinku maahe waxay ku xambaaran tahay haddii uu markaa sakhraan yahay waqtiga caynkaas unban xaddii lagu oogeen arrin kalea jirto ursigan laba ursaday mn ayaaba iyadana uu leeyahay waxay asxaabu maalikin iyo dee in badan oo malaha qowlkooda kuwa waafaqsan jumhuur alxijaaziyiin ayaa waxay ku tegayaan haddii ruuxa eeg bayina ma jirto inuu khamro cabay iqraarkiisii ma jiro laakiin urtii baa laga uriyey urtii baa lagaba uriyey oo urtii khamradaa lagaba helay yaani bayinaba la helin isaguna yaanu qiranin be xaddii waa lagu oogayaa taas baa imaam malik iyo ay leeyihiin laakiin marka la eego madhabka shaaficiya abu xaniife iyo qolooyin kale dee waxyaala ixtimaal had iyo goor waa xad waxaan xuduuddana markay shubha iyo waxyaalahaasa loo rida oo dee waxa weeyaan xuduudda dee idraw xuduuda bishubahaatna waaba soo aroortay marka urtaa laga uriyey uun ixtimaalla iska iman karee haddaanay bayina calaa shurbihi jirin ama iqraarkii jirin iyada laguma xada yidhaha bal markaa masaladu waa inta uu sheegay xadiidkana daliiltaa iyaga uguma sugnuu leeyahay laakiin dee khamradiiyo kolley way noo yar dambaysa waxyaalo kalena waynu arki doonaa insha allahu tacaala o halkeeda inooguma iman doontaay ee waxaan doonaya bal sharaxa waxa ku yar sugan inaan isku baraarujino faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam markii la yidhi maye waa caadi oo urtii lagama helin azinayta miyaad zinaysatay faqaala wuxu uhi nacam haa welibana waa kii aynu soo marray xalay lacallaka lafdi bukhaarina lacallaka qabalta lacallaka khamasta ama nadarta ilayha waxyaalahaasada malaa jira ood zino ka dhigaysaa may rasuulka ilaahay markii dambe sidee arrintii isagoo si ay caadadiisu ahaydna aan ahayno alfaadaha laga xishoodo wuu dee wax kale ama cibaaro kaloo kinaayu ka cabiri jire anigtaha laa yakni bukhaari baa kuwa sugan taasuu kaba cabiray anigtaha laa yaknina macnaa lafdigii lafdigaa cad ee qaawan ayuu rasuulka ilaahay kuba yidhi haa buu yidhi markaasaa dee xaddi ay noqotay fa amara bihi markaasuu amray rasuulka ilaahay farujima waa la rajmiyey fakaana naasu fii farqatayn ninkii dhimay dadkii labay u qeybsameen dee rasuulka ilaahiyna galabtii waa kaa khudbadda aqriyey qaa'ilunku ku qowlaya qaa'ilun qaa'ilahoo yaquulu leh laqad halaka ninkaasi wuu halaagsamay laqad axaatat bihi way hareeraysay khadiicathu dembigiisii baa gees kastaba ka xidhay oo meel uga baxaaba aanu jirin waa nin halaagsamay dadka qaar kuwaasay dhahayn waa qaa'ilun ku qaa'ilina yaquulu wuxuu ku qowlayay maa towbatun ma jirto towba afdala ka fadli badan maadna waa tii xijaaziyada ahayd ee layse oo kale camalkeeda camal fali jirto markaa towbana waa ismigii afdalana waa khabarkii maa towbatun ma jirto ma ahaanin towbo afdala ka fadli badan min towbati maacisin towbada uu maacis toobad keenay towbo ka qiimo badan oo ka fadli badanba ma jirto maxay tahay annahu kalley inahu haddii halka lagu dabdiyana malaa suurtagal bay ahaan layde inahu haddii la yidhaaho labadaba horta waa tacliilun ee dee waa jumlo hadalkii la bilowday buu noqon lahaye laakiin dee iyadaa maqaam tacliil ah hadalkii horey tacliil u tahay haddii anahuda ii taalla idinkana inoo taallana kolley laam baa layska qadaranayaa laamtii tacliil waan qadaranaynaa uun maxaanay toobad uga fadli badan toobadda maacis jirin anahu liannahu isagu jaa-a waa yimi ilى النabiyi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilahi buu yimi hadda inahuna macnahay keenaysa qur-aankana koley meelo saasooy dhacdeeba way jiraanoo labada wejba laba aqriyay iyadoy maxal tacliil labaduba wada yihiin bal mثalا anahu jaءa ilى الnabiyi slى الlahu عalيه waslم fawadaca waa dhigay yadahu gacantiisiibuu fi yadi rasuulka ilaahay buu yimi oo kan isu dhiibay gacantiisiibuu gacantii rasuulka ilaahay uu dhigay oo uma qaala wuxuu uhi uqtulni idil dahir waa taas macnuhu wuxuu ku yihi rasuulka ilaahay uqtulnii bilxijaarati waa sa qirashadiisu ay ahayd markaa ninka caynkaasee taa la yimi ee naftiisii ku deeqay ee toobatiisa kama fadli badin ma jirto saasay dadka qaarna lahaayeen qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka warinaya waa burayat bnu lxusayn oo isaguna reer aslam ahba falabisuu way nagaadeen oo bidaalika dadkii yowmeyni aw halaaatan arrinkaas iskuna khilaafsan yihiin rasuulkii ilaahayna waa taa aynu soo marnay markii hore famaa sabahu wala stakfara lahu dhe taas baa markaa horreysay hadalladaasna waa taa yar horreysay khudbadiisii markaasay saasay laba cisho ama saddex cisho ku nagaayeen uma jaa waa yimi rasuulu llaahi salى اllahu عaleyh wasalam walxaal hum juluusun ay fadhiyaan fasallama uu salaamay dadkii uma jalasa dadkii dee markaa joogay buu la fadhiistay faqaala wuxuu yihi istakfiruu limaacizi bni maalikin istakfiruu ilaahay dembi dhaaf u weydiiya limaacizi bni maalikin maaciz ibni maalik maqfiro ilaahay u weydiiya dee waana rasuulka ilaahay sheegayba inuu towbad weyn toobad keenoo dad badan loogu dembi dhaafi lahaye laakiin maqfirada nin kastaba uu u baahan yahay oo dee waxa weeyaan ziyaado dee ruuxii dembi dhaafkiisiyo usii siyaado iyo darajaadkii oo lagu kor yeelay iyo wax weyn uu sii helo taasubay maqfiradii u kordhinaysaa walaalkiin maacis ibni maalik dembi dhaaf ilaahay u weydiiya qaala wuxuu yidhi waa burayda odhanaya faqaaluu dadkii baa waxay yidhaaheen iyagoo amarkii rasuulka ilaahay u hoggaansamaya غafara اllahu limaciz bni malikin allah ha u dembi dhaafo waa duco jumladu eh maciz bni malik qaala wuxuu uhi faqaala waa qaaladan waa burayda waa saxaabigii faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi laqad taaba wuxuu toobad keenay towbatan towbo low qusimat haddii loo qeybiyo bayna ummatin tanwiintu tagiir bay fahy bayna ummatin kaiira waa jamaaco badan dad badan loo qeybiyo lawasicatum wada gaadhi lahayd macnaa towbuu toobad keenay haddii dad badan oo dembi weyn la yimi loo qaybiyo loogu wada dembi dhaafi lahay oo wada gaadhi lahayd ayuu toobad keenay tanna waa ziyaadatu lmaqfira iyo dee dee markaa taasun bay noqon iyo in loo dalbo tan ilaahay baa rasuulkiisii amray isagoo idaa jaa nasra wastaqfirhu iyo dee liyakfira laka markaa istaqfir isaga ilaahay dembi dhaaf weydiiso isagoo dembigi liyakfira laka maa taqadama min dembika wamaa ta'aharo ee ruuxu isagoo dee waxa wey dembiba aan lahayn maqfiradii ilaah waa loo weydiinayaa rafca darajaat iyo istikfaar bay u noqon ninkan dembigiisi waa la dhaafay taas baa lagaba dhaafay tana waa ziyaade bal markaa inuu towbad weyn oo weliba dad badan haddii loo qaybiyo wada gaari lahayd oo loogu wada dembi dhaaf lahaa toobad keenay baa rasuulka ilahi u sheegay qaala burayda wuxuu uhi uma jaaءatu waxaa rasuulka ilaahay u timi imra'atun haweeney min kaamidin reerka kaamid la yidhaah ka dhalatay waa badni iyo jirib min alsdi asdi waa reer guud oo kolley dad badan iyo reero badan kulminayey asdi kaba mid ah ayaa uba timi haweeney reer juhaynina way noo dambaysaa bal markaas baan eegi doonaa inay laba kala yihin iyo inay mid keliya yi tahay faqaalat waxay tidhi yaa rasuul اllahi hadda arrintan way ogeydo eeg ninkii in dhagax lagu dilayna way ogeyd bal iimaankaase markaasay tihi rasuulkii ilaahay ow dahirnii dahir faqaala wuxuu uhi wayxaki irjicii faاstakfir illaah watuubi ilay si uu maacisba ku yihi ordoo laabanoo ilaahay dembi dhaaf weydiiso u toobadkeen ilaah baa markaa kuu dhaafiye toobad haddaad laba la timaado nasuuxaad faqaalat waxay tidhi araaka haweeneydii baa tidhi waxaan ku arkaa turiidu inaad doonayso an turadidanii inaad celceliso kamaa radadta maaciza bna maalikin sidaad maacis ibnu maalik aad u celcelisay way leedahay inaad i celcelisayna waa tii ogeydee dhowr cish ama dhowr goor uu rasuulka ilaahay kolmo uu kusoo noqonayo ilaa uu celinayay haddaba sii maacis inaad i celceliso inaad doonayso ayuu baaban ku arkaa qaale wuxu uhi wamaa daaki arrinku muxuu yahay hadda waxaan aad leedahay dee idahirba inay may sheegin waxna ay dembigan ay gasheen qaalat waxay tii inahaa kolle waa ilnooc iltifaatba inii baa daahirku ahaala inahaa xubla min azina waa haweeneeda kula hadlaysaa ur baabay leedahay oo zina ah ur zina ayay leedahay faqaala wuxuu yihi aanta eeg abal sadrigan imika ayaa kaa zinaysay rasuulka ilaahay muu odhan iyadii xaddii waa lagu oogey laakiin lama doondoonin ruuxii oo dee kol haddaanu ruuxii isaga wax ku cadi ama isagii aanu iskeenin ama beyin aanay jirin lama raadsanayo weeye bal dee waxaa dhacay xadiidkuba yimi xaakimi ay saxiix yeeleen markood dee yar malaa wax ka yar sheegeen be iyadoo dee waxa weeye nin uu yimi uu yidhi waaba kan waan zinaystay o dee malaa bikrina waa ahaa waan zinaystay oo dee haweeneyna waa magacaabay isagii boqolkii olood baa lagu dhuftay gabadhii baa la weydiiye been buu sheegayaa bay tiro qaadif buu noqday isagii qadfay oo siddeetankii uloodii qadafka ayaa lagu dhuftay markaa iqraarba noqonayso markaa ruuxii lama doodooday isagii baa waxa weeyaan haddana dibi loo xaday oo waayo dee ruuxan uu ceebeeyey ama uu qadfayo bal maalan haddaba in iyadii imika lama weydiinayo kuyuu ahaa iyo tan iyo taase waxa weeyaan iyadiiba ah ta qiranaysa ruuxa kale mid qiranaya ma aha xataa hadday tidhaaho waa fulano uu diido marka arrintii kale qadafkiibaa meesha imanaya kol haddaan bayinayo shuhuuddii aan la helin dee wax caddaynayana isaginama ma qiranaya inahaa xubla min azina waana sida umuurahan loo asturaye waxaan loo qudqudahayne taas markaasuu uhi aanti ma adiga ayaa ah mid dee arrintaas ama urbale zino qaalat waxay tihi nacam ha faqaala de imika markaa meel ku celceliyay iyadna waa tan laba soo taagan faqaala laha wuxuu ku yidhi iyadii ina uur bay leedahay xataa tadacii maa fii badniki irjicii laaban weeye iska noqo xataa tadacii inaad dhigaysid maa fii badnika eeg lama xidhin oo waa dee ruux isagii baba iskeedo ruux basan iyo waxaasi ma jirto ilaa aad waxaa caloosheeda ku jira aad dhigaysid dee inay iyadii haddii xad ay mudatay oo in la dilo xaddeeda ay noqotay ilmahani waa ilmo xormadiisa leh iyo dee taas caloosheeda ku jira wax lagu dilaa ma jira markaas ilaa aad ka dhigayso ood ka dhalayso qaala wuxuu yihi saxaabiga xadiidka warinaya fakafalaha rajulu nin baa kafaalo qaatay min alansaari xataa wadacat kafaalada halkana waa mu-anteedii iyo masaalixdeediibuu u qumay weeyaha oo iyadiibuu dee markaa qaaday oo masaalixdeediibuu u qumay wuxuu leeyahy maha kafaaladii damiin oo anaa ka damiinoo keeni doono arrinku maaha xuduud iyada markay tahay damaanadaasi ma jirto waxyaalaha kalea damaanadu ay kala timaadaa ama beden iyo ruux wax kale loo haysto arrinku hadduu xad iyo xadku kafaaladii ahayd ruuxan in damiin laga noqdo bal in la soo celinayo taasi iyada baabkeed maaha oo waa siduu kaba cabiraya ina leana hada laa yajuusu fi lxuduud alati lilaahi xuduudda ilaahay leeya maata dad leeyahay xuduuddii ilaahay lahaa taasi kuma banaane waa xaggii ah muraacatu masaalixa wa mu-aniha markaasaa qaala wuxuu uhi faata nabiya salى اllahu عalيه waslm ninkii baa yimi faqaala wuxuu uhi qad wadacat اlkaamidiyatu weliba riwaaya inoo dambaysa ka tafsiilsan oo ka basisan oo weliba ka sii cado iyadaa timi oo tidhi waan dhalay haddana waa celiyo taasi waa inoo dambaysaa markaasaan isu yargeyn doonaa labada riwaaye wuxuu uhi haweeneedii reer kaamid way dhashay faqaala wuxuu uhi idan laa narjumaha anagu ma rajminayno oo wanadaca waladaha aan markaa ka tagno oo waladaha ilmaheeda sagiiran xaaliya isagoo yar oo laysa lahu aanu u sugnaanin man yurdicu macnaa waqtigan ilmaheedii cid nuujisa aanay lahayne ilmaheedii uma baahan yeenu ka goori aan dee naaskii aanay kaba dayn ma rajminayno marka idantu waa tii dee kolley nawaasibta ficilka mudaaric ahayd in kollayna dee shuruuday lahayd malaa markay nasbinayso ay kaba mid tahay inaanay wax kala fasrin iyadiyo ficilkee laakiin marka dhaar oo kale ama laada naafiyada ah oo kale iyo waxaa lagu kala fasriyo dee waa umuuro kooban ay tiriyeen oo kolkol ibnu cusfurna darafkiiyo waxyaala siyaadiyo iyada markaa fasliga camalkeedii ma isagu dee waa halkiibu ahaanaya way camal falaysa laakiin dee markay waxyaalaha in yaroo kooban weeyaan oo culimmadu ay dabdiyaan oo dee ay qasamki kaba mid yahay laadan aan hayna kaba mid tahay iyadoo ficilkii iyo idantii ay u dhaxayso ayaa camal falaysaa san daraaddeed idan laa narjumahaaba ii taalla saasaa ii taalla haddii halkan laa narjumuha ay dhacdona oo saas ay barhkiin uba xarakaysan tahayna kolley waa dee ina shardigeeda inuu ficilku mustaqbal yahay markay wax nasbinayso hadduu wax markaa jooga yahay iyadana ma nasbiso dee waxaan ka dhigaynaa un xaaladii imika ma rajminayno marka haddii taa la idhaha waa la rafcin lahaa wanadacu waladaha man nadaca waladaha sagiira laysa lahu man yurdicu faqaama rajulu min alansaari nin ansaara kacayo faqaala yidhi aba ninkii horea dhici karta ama nin kale ilaya xaggaygaa radaacuhu ilmaha naasku dugiisa iyo radaaciisa bal ay ahaatay yaa nebiy llaahi qaala wuxu uhi farajama bal intaa wax ka dheer baan arki doonaa haddii a la idhaaho markaasaanan yar eegi doonaan halkan wax kaga soo noqon doonaa bal taa weeye laakiin xadiidka ta inoogu sugan haweeneedu hadday or leedahay oo xad lagu oogayo ama ha noqotee rajmi ama jaldi ha noqotee si aan janiinkeedi iyo ilmahan caloosha ay ku jira aan looba dirin xaddii laguma oogayo waana dee xadiidkani waa kan inooguba yimi waana ijmaac maaha rajmiga un xataa jaldigii waayo jaldigiina darar baa kaba soo gaadhay inuuba dhintaa dhici karta taas waa dee waa boqol ulood oo lagu dhufanayo ruuxan guur hore soo marin oo laxadayo uur dhamay ilaa ilmihii uu kaba dhasho tay welibana waxa weeyaan dee xaggii rajmigii haweeneydna waa inooguba sugantao dee waa tan iyada axaadiian arrinka kale iyada inooguba sugan nabole wuxuu leeyahay haddii xataa ruuxa qisaas kuba waajibo haweeney ka soo qaad uur leh oo wax dishay oo camdi waxu dishay oo la qisaasanayo iyadna taas ilaa ay ka dhalayso qisaastii laguma fulinayo iyadna taa ummaddu ama culimmadu wayba ku ijmaacsan yihiin dee xaggana ilmihii inay lama dilaya markaa ay dhasho un haddaanu kaba maarin iyadna waa loo kaadinaya san rasuulka ilaahi yeelay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiid kalen riwaayadna waa kuwan xadiidka dare kaluu leeyahay وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cabdاللahi بن نmayri xa وxadثna mحamed بن cabdاللahi بن نmayri وتqاarبa في lفظ الxadيiثi تqاarبa wuxuu leeyahy waa labada nin ee ka wada warinaya cabdاللahi بن نmayr ee midi inankiisa yahay na abubكر ayaa xagga lafdiga xadiidkee inoo soo socda waa xadiiث dheer eh ayay isku dhow yihiin labadoodna waa cabdاللahi بن نmayr bay kaba warinayaanoo xadثna abي qaaل xadثna waxaa ii taalla nuskadaydan bushayr bushayr baa ii taale laakiin waxaan filayaa ee horeynu usoo yar isku soo baraarujinay una soo ogaanay inaanay kitaabkeennan aan hayno ninkii bushayr ibnu yasaaraynu ku soo maray waxa weeyaan beec iyo nin muqadimadii kuba sugnaa bushayr ibnu kacab la odhanayo wax bushayriba aanu jirin waa bashiir un marka waa khada cad un weeye waayo bushayr ma jiro waxaan labadaa midkaa muqadimada ku sugnaayo ninkaa aynu soo marrayee dee kasaamadii iyo mala aynu kuba iyo horta beecii aan kuba soo marray halkii dee kolley waxyaalihii musaaqaadkii iyo bal taas wixii aan ahayn marka ninkan bashiir ibnulmuhaajir baa la yidhaah waana nin caawa ay inoogu horeyso kolley caawana ay inoogu dambeyn doonto waana nin marka la eego waxaa la yidhaha anas ibnu malik buu arkay anas ibnu malik hadduu arkayna waa dee siqaara taabiciin imaka halkan taabici buu ka sii warinayaa siqaara taabiciin weeye xaafid ibnu xajar wuxuu ka cabiraa saduuqun layin alxadiidi rumiya bilirja waa cibaarada saddex buu istabageliyaa nin saduuqa horta arun badan maha dabdi uma kuma tilmaamin xadiidkiisi waa jilicsan yahe layin lxadiid waa nooc tajriix weeye in rumiya bilirjana taasi waa nooc dee bal matalan wax caqaa'id kuma xidhan oo dee dadkii murjicadii iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa ra'yigoodii lagu sheegay bal taas booyo khaamiso kaba mide horta kitaabkeennan xadiidkan keliyuu kuba leeyahay laakiin a'imo kala duwan baa ninkan way daciifiyeen oo dee imaam axmed iyo baa kaba mid ahaa kolley rag kalena bal xadiidkoodu dee ictibaarba u suubadaa un bay kaba cabireene laakiin waa nin san xaafidba kaba cabire layinulxadiid nin keliyaa lahayaa waa imaamka yaxya ibnu maciina oo tawhiiqiyey ama ninkan tawhiiqiyey kitaabkeennana halkanuu kuba leeyahay bal waan kusoo laami doonaa markan xadiidka meelo gaadho waayo xadiidkan riwaayadan imika inoo soo socota riwaayaadkii kale xadiidka laba arrimooday kaga duwantay baa jira bal markaasaan deeta dib isaga haddana ugu soo noqon doonaa waxyaalihii culimmada ay meelahan ay yidhaaheen qaala xadaثna cabdالlahi bn inshaء اllah qaala xadaثna cabdالlahi bn bureydaةa can abiha ana maciza bna maliki اlأslamiya ayaa ataa yimi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam faqaala yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayow inii qad dalamtu nafsii naftaydii waan dulmiyey wasanaytu waan zinaystay wainii uriidu an tudahiranii waxaan doonayaa inaad idahirto faraddahu uu celiyey falamaa kaana min algad eeg markii hore waxaan soo arkaynay dee majliskii isagoon farajaca hayra baciidin taas baynu soo aragnay waa haddana fatanaxa haddana xagga tanaxa tilqa'a weji umuurahaasoo waa majlis keliya uun in hadalkani dhacay kolba rasuulku markuu celiyo uu soo noqonayay bal umuurahaasaan kusoo aragnay laakiin riwaayadan maxaa aynu haynaa bashiirna uu ku jiro markaas waa maalintii uu celiyo maalintii labaad buu soo noqday falama kaana min alqad waa arrin aan haysanayna taasi horta waa mid markii ay berri oo kale at ataa u yimid faqaala yaa rasuul اllahi inii qad zanaytu faraddahu haaniyata mar labaad buu celiyey faarsala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm ilaa qowmi qowmkiisiibuu cid u diray faqaala wuxuu yihi ataclamuuna miyaa ogtihiin bicaqlihi ninkan caqligiisa ba'san wax ba'siya wax dhiba miyaa ku ogtihiin oo ninkani dee caqligiisu dee miyaa wax aad ku sheegaysaan oo ah inay waxu dhiman yihiin ama waliya xasimay jiraan tunkiruuna tunkiruuna miyaa inkiraysaan minhu xaggiisa shay-an wax xagga garashada iyo caqliga waxaa ka qoonsanaysaa ninkan miyuu jiraa faqaale waxay dhaheen maa naclamuhu ma ogin ilaa wafiya alcaqlin caqligiisu dhan yahay uu mooye wax kale kuma ogin oo min saalixina dadka iyaga fiicfiican kaba mida fii maa nuraa san anagu u malaynayno nuraa niinta kol haddaan damino waa san u malaynayno faataahu haaliثata mar saddexaad buu u yimi faarsala ilayhim ayضa haddana cid buu u diray iyagii fasa'ala canhu uu weydiiyo faahbaruuhu way u warrameen an laa ba'sa bihi walaa bicaqlihi isaga iyo caqligiisa toona wax dhibi inaanay kuba sugnayn falama kaana raabicata markuu markii afraad ay ahaatay ee uu mar afraad ku soo noqday ayuu xafara lahu xufratan god buu u qoday uma amara bihi farujima waa la rajmayey bal intan ba waxa weeye xadiidkan inta kale way noo socon doontaa waxyaalaha kale wax ishkaala ma laha laba arrimood baa riwaayadan inoogu sugan oo mid weeyaane inuu noqnoqodkiisii uu dee maalin keliya aanu ku dhicina waa kan berri haddana uu celiyey waxaa dhici karta maalin kalena inay qaateen calaaqa laba maalmood inay arrimuhu qaateen waa riwaayadan imika aan hayno waxa kuba sugan waxaa kaloo inooguba sugan in laqo in god uu qoday bal halkaa hore hadal nawowi baan yar horeeyey umuuraha kaba soo hadlaya madaahib ahlilcilm qolooyinkana sharaxa eegtaana waa arki doontaan lakin anigii wax kaba soo naqliyey isagu imaam nawowi kolley jamcintiisa waxay ahayd xufro weyn baanay ahayn oo tan la anfiyeyna waa xufro weyn umuu qodintaa hore tanna waa dee xufro yaroo iska basido kaba bixi karaya ayay ahayd bo taas bay kaba dhigeen laakiin kolley dee culimo kale hadalkooda ibnuqayim oo kale kitaab uu leeyahay taadiib sunan lagu magacaabo ama la yidhah macnaa wax kale maaha ee kitaab kalaa jira horta kitaabkan abu da-uud imaan baa ikhtisaariyey imaam aada iyo aada u shahiira waa imaamkii weynaa ee mundir la odhanayo muslimna waa leeyahay mukhtasarkiisa oo mukhtasaru saxiixi muslim oo mundiri abu da-uud mukhtasarkiisana waa leeyahay dee asaaniiddii waa gooyey kalaamna had iyo goor markuu xadiidka soo naqliyo hadday wax ku sugan yihiin iyo waxyaalo waa taas culimada qaarkood baa markaa kolkol israaciyo yidhaaho abu da-uud iyo mundiri way ka wada aamuseen waa xadiidka aanu mundirino kaba hadlin oo kale kitaabka naftiisa ayaa ibnulqayim sii tahdiibiyey oo dee meelo qaarkoodna hadalku waa kooban yahay meelana hadalkuu dheereeyaayo waa in mukhtasarka mundiri iyo dee inta badan uu aadna u ammaanay kolley wixii cillo ee axaadiiثa kuba sugnaydna sheekhu ha ikhtisaariye waa muujiyaa cawnulmacbuud saaxiibkiisuna had iyo goor hadalka mundiri uu soo naqliyaa qaalilmundiri markuu xadiidka sharxiisa dhameeyo hadalkiisii wuxuu uga baahnaa uu kaba soo naqliyaa kitaabka horta dee waa isagoo malaa aada u madbuuce anigu mar un baaban arkay oo laakiin markaasna tahdiibkan ibnulqayim iyo isaga iyo macaalimu sunanka khadaabi baa la wada madbaceeyo nin xaamidulfiqi la odhanayay oo masri ahaayoo dee bal matala ninkaasoo kutub kala duwanna madbaceeya wakti hore madbaceeyo dee wakti hore dabca hore ahayd oo sideed juz oo yaryar ayaaba dee markaas ahayd wax dambeo lagu celiyay baa laakiin dee kolley kalaamkiisiina waa inooguba sugan yahay tahdiibka ibnulqayimna cawnulmacbuudka uu la madbacaysan yahay uu laba socdaayoo kolley uu la dhan yahay bal marka isagaa wuxuu soo naqliyaa xadiidka laba mukhaalafa inay kuba sugan tahay waa hadalka ibnulqayim labada mukhaalafee kuba sugani mid waxa weeye inuu dee isanoo kala celceliyo maalin wax ka badan arrintu inay qaatay riwaayaadka inteeda kalena dee waxay ahayduun ha ku soo noqnoqda ee laakiin inaanay intaa qaadan waa mukhaalafuu kaba dhiga arrinta labaadna inuu godkan marka wuxuu isagu ku tiriyaa inay wahamtaasi tahay waxaan u aaneeyaa ma u nisbeeyaa bashiir ibn muhaajir arrinta waayo waa ninkaa culimo kala duwan ay daciifiyeen markuu tarjamadiisii sheegay laba daciifiyey xifdigiisu aanu fiicnayn bal xaaladiisu taa ahayd akhbaaro insu dee ibnu cadiya kaba cabireen ama dee imaam axmedna wuxuu kaba cabirayay waxyaalo la yaable inuu leeyahay isaguna waxyaalo aan cid kale ku raacin inuu leeyahay bal taas buu arrimaha uba tiiriyay waxaa kaloo jirta mundiri kolley kalaam yaroo fiican buu ku leeyo markuu xadiidka sheeguu yidhaha horta bashiir isagu waa suu yidhaha xadiidkanun mooye muslim wax kale kuma laha haddaba kitaabka abi daawuud buu san kuba yidhaahaa markaas baa wuxuu leeyahay oo uu yidhaahaa werintan uu muslim kaba wariya isaga wax ceeb oo muslimta u saaran ama uga imanaysaa ma jirto waxaanu sii raaciyaa ee wuxuun baabu ku caddaynaya waa imika waa dabaqadii labaad muqadimada uu ku sheegay dabaqada hore waa dadkii rijaashii saxiixu kaba wariya haddana dabaqadii labaad axaadiideedii bay tani ka mid tahay oo wuxuun baabay ujeeddadiisu ahayd inuu caddeeyo uun dee duruqdaa kalena inuu og yahay inay jirto duruqdaa kalena ay jirto cumdaduna ay kuwanba tahay iminka haddaan umuuraha qaadano dee labadaa imaam yaa iskaba daba mareen iyo dee waxaaban leenahay xafrigan riwaayaadkii hore aynu aragnay sariixa ahaa umaanaan qodin maanaan xidhin oo umaanaan qodin tii baan raajix yeelana kol haddii arrintuna ay bashiir tahay dee aimada aan sheegayaana kutubtooda aan diin tilmaamay ay ku tiriyeen dee waham inay tahayba isagu in muslim dahabina waxaan ujeedaa mundirina uu taa kaba cabirayo hadalka mundirigana kutubtaa dhihiino waa ninkan atarkiib wa tarhiib le imaamka cabdulcadiim weeye raximah اllahu tacaala bal markaa arrinka labada arrimood ay noo jiraa taa wey intaas aan kuba dhaafayna waxba ma tawjiihinayno ama lamana jamcinayno kuwii hore qaala wuxu uhi fajaءat ilqaamidiyatu haddana waxaa timi haweeneydii reer qaamid oo uma amara bihi farujim faqaalat ya rasuul الlahi inii qad zanaytu fadahirnii wainahu raddaah wuu celiyey falama kana alqadu eeg iyadiina hadda hadalkeedii horena waa ti aynu soo maray riwaayadii hore xadiidka bureydat bn اxusaybe qaalat yaa rasuula اllahi lima tarudanii maxaad ii celinaysaa lacalaka waxaaba laga yaabaa maad mudan tahay an tarudanii inaad i celiso kamaa radadta maacizan siad maacis u celisay fawallahi inii la xubla ur baaban leeyahay qaala wuxu uhi ima laa macnaha kol haddii arrintu taa tahay imaadaad waa intii shardiyad ahayd oo maa zaa'ida ah oo taakiid ahaan loola yimi ay raacday macnuhuna waxa weeyaan kolley hore lafdigan oo kale waynuu soo aragnay ee in abayta an tasturii calىa nafsika watatuubii watarjicii fadhabii xataa taridii weeye haddii aada iska diiday ima laa waa macnaha iyadii haddaad diiday inaad iska noqoto oo aada is-asturtood ilaahun u toobad keentaad iskaba diiday oo arrintu ay taa tahay fadhabii taga xataa taridii orod horta ilaad ka dhalaysid falama waladat markii ay dhashay atatu u timi bisabiyi ilmihii yaraabay ula timi fii khirqatin iyadoy maro ku sido qaalat waxay tihi haada waa kan mawluudkii qad waladtu waan dhalay qaale haddana rasuulka ilaahi wuxu uhi idhabii tag oo faardicihaagi ilaa intaas nafteedii bay doonaysaa in la dilo waatan u diyaarka iyadaa soo noqnoqonaysa faardicihii iminka ilmaheedana laxajeclo nafteedii iyo ilmahan iyo taa kumuu kordhin inay ilmihii u waatan doonaysa haddana in la dahiro haddana wuxu uhi rasuulka ilaahi ora tagoo nuuji xataa tafdimihii inaad ka daynaysa naaska falama fadamatu markay naaskii kaba daysay atatu ula timi bisabiyi fii yadihi iyaduu gacantiisa ku sugan tahay kasratan waa khubsi waxbaabu cunay cuntuu cunay oo in yaroo khubsiya iyadoo gacanta ugu jirto faqaalat waxay tihi hada yaa nabiy llahi qad fadamtu naaskii waan kaba daayey waqad akala طacaama ima baahna imaka ima baahna ilmihii oo cuntadii uu cunayba markaasaa fadafaca sabiya ilmihii buu u dhiibay ilaa rajulin min almuslimiin oo la arko ninkaa hore kafaalo qaadayba inuu yahay nin muslimiintii kaba mida ayuu uba dhiibay uma amara bihaa waa amray horta bal halkani iyada eeg riwaayadii hore daahirkeedu wuxuu ahaa oo aynu soo maray ninkii inuu u yimi oo uu yihi way dhashay rasuulkii ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuu yidhi dee ilmaheedii kama tegayno isagoo yar ooma rajmayna imakoo ninkii yidhi anaa radaaciisu xaggayga uu ahaado markaa uu rajmiyo daahirka cibaaradaasi markay dhashay dabadeedba in la rajmiyey dee ilmaheediina loo helo cid kafaalo qaadata riwaayadana maxaa inooguba sugan ilaa y naaskii iyadu kaba daynaysay inay iyadaana soo noqnoqonaysay baad riwaayadan dambe sariix weeyo taa hore in cibaaradana ilaya radaacuhu ye waa cibaaro ta'wiil aqbalaysa laakiin kuwani cibaaro ta'wiil aqbalaya maaha waana qadiyo keliya marka labadii riwaayo wuxuu leeyahay tan dambe sariixeen taawiilka aqbalayn baan qaadanaynaayo macnaha ilaya radaacuhudan ama radaacuhudaa uu ninkaa hore kaba cabiray ilaya radaacuhu waa bacd alfadaam inuu yihi uun markaa dambe uu naaskii ay kaba daysay ee wax cunayo ayuu hadalkaa yidhi radaacina wuxuu gaba jeedaa uun waa rabayntiisa iyo kafaaladiisaoo dee arrinkiibu ina weli waa ilmo yara radaac majaas ahaan ugaba cabiray ee waa aniga qaadayo haynayo weeye kol haddii dee bal maalan iyadii xaddii laguma oogayo bal markaa tan baa waxa weeye aan belemed labadan riwaayo saasaan isugu fasiraynaa ama taasaan awiilaynaayo si aan tan arrinteedu ay caddahay uun aan u qaadano markaasaa maxaa dhacay uma amara biha faxufira laha ilaa sadria iyada waa loo qodiga baan ihi ilaa laabteedii waa satri ahaan ayaa waxa weeye loo qoday god waamara naasa dadkiibu amro farajamuuha way rajmiyeen fayuqbilu waa soo qaabilayeen mudaarica laga cabiray waa xaaladii hore laga xikaayoonayaa macnaa faaqbalo weeye maxalka waa maxal maadee khaalid bn lwaliidi bixajarin markaa khaalid bn waliid kol hadduu taa joogay waqtiguu soo islaamayna sanadii sideedaad madaxeedii ayd waayo cumrat lqada sanadii toddobaad aakhirkeedii markaa weli muslim mu ahayn mararkaas baaba walaalkii oo waliid ibnulwaliid o waraaqiya uu gaba tegay dabadeed baa isaga iyo camr ibnu lcaas iyo sanadii sideedaad madaxeediiba yimaadeen marka arrintu waa inay aada u dambeysay oo suuratu nuur intay soo degtay dabadeedna way ahaydba haddaba in khaalid ibnu waliid baa soo qaabilay ama uu soo qaabilayay bixajarin faramaa ra'saa madaxeedii ayuu kuba tuuro fatanadaxa waxaa duulduulay oo kagaba soo duulduulay addamu calaa weji khaalidin dhiiggii iyada kasoo booday ayaa wejigii khaalid kuba daatay fasabaha waa caayay fasamica nabiy llaahi salى اllahu عalيه wasalam sabahu rasuulka ilaahay baa maqlay caydiisii iyo iyada u caayiyey faqaala wuxu uhi mahlan yaa khaalid macnaha ku faacan sabia u kaadi khaalid ow ka joogsa wax ka sheegeeda fawaladii nafsii biyadii baan ku dhaartee laqad taabat waxay toobad keentay towbatan towbo low taabaha hadduu toobad keeno saaxibu maksid waa cashuurtan dulmiga loo qaado weeye oo waxyaalahan dadka aan laazimin ee dee iyaga in lagu qasbaye dulmi ahaan looga qaadayo ee wax xaq loogu leeyeyna aan ahayn taas baa maqsigu yahay haddaba ninka waxaasoo dee dulmigiisaa badan dadkiibuu bikayri xaqin wax kaga qaadaya madaalimtii baa badan oo hadyo gar haddaba nin xaaladiisu ay taatoo dembiga intaa lee galay hadduu toobad keeno lagufira lahu loo dembi dhaafi lahaa ayaabay toobad keentay ee ha kada caydad caayis iyo wax ka sheegeeda wax kaba sheegayso xadiidkana almaks oo aan leenahay waxaa dadka la laaziminayeen laazimin ee dee iyaga qabanaynee dulmi ahaan loogaba qaadayo weeye dembigiisa weyna kuba jira iyo cidda waxaa fulinaysa ama qabanaysa inay dadka badan ay wax ka qaadeen ay dulmi wax ugaba qaadeen baa mid kasta xaqiisii ka doonayaayo dee uu wax ku yeeshay oo uu dulmiyey oo uu ku tacadiyey dembigiisa weynankiisa ayaa inooguba sugan bal markaas towbadan imaka ay toobad keentay dee ruuxan yimi ee yihi idila waa toobad keenba laakiin haddana toobaddii xaddi kamay dhicin eeg ruuxu hadduu toobad keeno wixii kaba toobad keeno dee hadduu is asturayo waa sax uu is asturay laakiin ruuxan isaga qiranaya doonaya xaddii in laguma oogo arrinkani waa toobad keene toobadan uu toobad keenay xaddii kama ridaysa waa kan rasuulka ilaahi isagoo sheegay inay toobaddaa weyn toobad keentay haddana xaddii laguma oogay oo bal maalan taas dee axkaamta kalena xuduudda kalena waa saasoo kale iyo dunuubta kalebe uma amara biha rasuulka ilaahay baa amray oo fasallaa calayha waa ku tukaday dee markii laguma tukanayay isagii baa ku tukaday oo dufinata waa laasay laftii sulliya calayha waan kuma fasiri karnaa lakiin fasalla calayha baa ii taalla waana sida dee riwaayadka kale ay noo cadaynayaan waana tan xadaثnي أbو غسان مالك بن عبدالواحد المسمعي قال xdثnا معاaذ يعني بن هiشhام قال xdثnي أبي عن يحيى بن أبي كثير قال xdثnي أbو قiلابة أن أbا المهلب xadaثه waa tn سندayn hore usoo araragnay عن عمران بن حuسayن أن امرأة haweeney min جuhayنata reer جuhayno kamida riwaayadii hore haweeney reer qaamidaynu soo aragnay halkana juhayna inoogu sugan bacdigood baa kala farqiyey laakiin imaam nawow iyo qaadiciyaad iyo aimo waxay leeyihiin mee waa haweeney keliya oo kaamidani waa jirib reer juhayno ka mid ah oo kaamidan baa badnun min juhayna ah asdina ka mid weeye marka waa haweeney keliya un bay leeyihiin amaha haweeney labaad atت نبي الlahi slى الlaه عليه وsلم bay u timi wlxaliya xubla min الzina faqaalat waxay tihi ya nebiy الlahi asabtu waxaan asiibay xadda faaqimhu calaya igu oog fadacaa nebiy llahi slى الlahu عalيه waslم weliyaha ciddii weligeeda ahayd buu u yeedhay faqaala wuxu uhi axsin ilayha u samafal ee barhkoodna way kala farqinayaan daahirka alfaadaha yar kala duwan daraaddeed barhkood kaamid iyo juhayna aan sooskelinayn baaba jirta markaa u samafal taas buu ku yidhi marka faidaa wadacat marka ay dhashana faأtiinii biha eken ixsaankana wuxuu sheekhu leeyahy laba sababood buu leeyaho dee arrintan yar waxan ay samaysay waxaa laga yaabaa dadkii ehelkeeda ahayd ceebka baqadkaas iyo ceebtan iyaga ay usoo hoyatay xaggeedii ugaba timi inay daraaddeed kuba dhibaan marka wuxuu amray in dee way toobad keentee loo ixsaan falo arrinta labaadna waxa weeye oo waaba xaggan marka la eego iyadii kol hadday toobad keentay naxdin iyo naxariis uu naxariisanayo oo bal matalan dadkii ka eryayo in hadal dhibayaba la maqashiiyo dee kol hadday toobadan laba timiye bal adigu taas buu ku yidhi fa amara biha nebi markaasuu fafacala ninkii si buu sameeyey haweeneydii baa la keenay haddana fa amara biha nebiy llaahi salى اllahu عalيه wasalam fashukat calayha waxaa lagu adkeeyey si aan dee sutri ahaan maradu marka ay galgalanayso ama taa aanay ugaba dhicin shudata nusooyinka qaarkood way dhacday ama riwaayaadka hiyaaba waa isla macnay dharkeedii baa lagu adkeeyey uma amara bihaa ay birajmiha farujimat uma sallaa calayha rasuulka ilaahi baa ku tukaday faqaala lahu cumaru cumar baa ku yidhi tusali atusali calayha miyaad ku tukanaysaa yaa nebiy llahi walxal qad zanad faqaala wuxu uhi laqad taabat waxay toobad keentay towbatan tooba ayay toobad keentay low qusimad haddii loo qaybiyo bayna sabciina min ahli madiinati toddobaatan dembi ku wada dhacay oo reer madiina haddii loo qaybiyo lawasicatum wada gaadh lahayd oo loogu wada dembi dhaafi lahaa wahal wajadta miyaad heshay cumarow oo ma helaysaa weeye towbatan towbo afdala ka fadli badan min an jaadat inay hurtay binafsiha nafteedii lilahi tacaala nafteediiba yeg wax lagu deeqa naftii baa ugu weyn taasay u hurtay ilaahay daraaddii towbataa ka weyn miyaad helaysaa wax ka weynoo taa ma helaysid weeye bal matalan taas buu idhi kolley axaadiidan iyo umuuraha kuba tacalluqsan waa taa aynu dee weynu soo marray bal sharaxana waxyaala yar eegta qolooyinkiina haysaa wax saas inooma harsanaba halkan waxadaana abubakr ibn abi shaybata إن قال xdثnا عفان بن مسلم قال xdثnا أbا بن الcطار قال xdثnا يحيى بن أbي كثير بhda الاسناad مثله koley arinta inooguma sugana dee dadka iyo xuduuda laguma oogay kol hadii xaddii laguma oogay imaamkii iyo dadkii kale alufadliga ahba inay kuba tukanayaan waa tan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa ku tukaday bacd alculamaa baa yidhaahaa sidee ay noqoto nooc yar dadkii kale waxaan loogaba dheeraynayo dadka ehlufadliga iyo imaamka iyo dadka xuduudiya waxaa laguma oogay dadka kale ha ku tukadeen ayaanay kuba tukaneen laakiin waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba tukado ciddii xad lagu oogay ee waa lagu tukanayaa bal tan rasuulka ilaahayba waa kaa kuba tukaday salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal xadiidkan baa baabkaadhe waan insiraacinaya si baabku inooga dhammaadeen xadaثna qtaybaة بnu saciidi qaala xadaثna laythun labada raqam ee idin yaale uu xadiidkii laba raqam wada siiyeyne laba saxaabi baa xadiidka ku wada sugan markaa markuu laba saxaabi noqday ayay laba raqam ay kala tiriyeen waana xadiid keliya uno laba saxaabi ay wada warinayaan sanad keliya in ay ku wada warinayaan وxadثna محamed بن رمح qال أخbarna layث عن iبn شhاب عن cubayd للh بn cabd للh بn cتبة بn masعuud عن أbي هurayرaةa wa zayd ibni khaalidin iljuhaniy waa labada saxaabi saasay labada raqami maka uu yeeshay xadiidku annahumaa qaala waxay yidhahdeen ina rajula nin min alacraabi reermiyi kaba mid a ayaa oo nin reermiya ataa u yimi rasuul اllahi salى اllahu calayh wasalam faqaala wuxuu yihi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow anshuduka lah waa nin reermiya dhib ma laho dee hadalkiisa yar qallafsan oo dabeecadii reermiye anshuduka allah ilaah baan kugu dhaarinaya ma ilaahba waxaan kugu weydiisanaya de waana asalka hore in waxaaba la yidhaho marka ruuxu dhawaaqo dee dalabkiisa dee weliba dhawaaq uu saro qaadaya ay raacdo walow markii dambe dalab dhammaantii ay isaga isticmaaleen rafcu soodba yaanu laba jirinbe waa anshuduka lah halkan baaba sheekhu waxaa iguba sugan ama sharaxa iguba sugan inuu macnuu yahay raafica as'aluka raafica nashiidi waxaan ku weydiisanayaa anoo dhawaaqayga sare u qaadaya iyo sawdkayga aan ku weydiisanayaa ilaa qadayta inaad ila alqada'a weeye wax kale kuma weydiisanayood ahayn ilaa qadayta inaad xukumtid lii aniga bikitaab illahi kitaabka ilaahay ama xukumka ilaahay kolle waa nin reer miyiya ninka kale la socday ay saystaan baaba ka adab fiicnaa saasaabay uga cabiray raawigii dee inuu ka faqiihsanaa bal waxa weeye waxaan ku weydiisanayaa ilaahay kugu weydiisanayaa kitaabka ilaahay ama xukumka ilaahay inaad nagu kala xukumtid aniga ninkan faqaala alkhasmu ninkii aysayeen baa ku yidhi aakharu kale wahuwa afqahu minhu dee marka la eego adabtan iyo usluubka uu isticmaalayba weeye aya sida uu arrintiisii usoo bandhigtay iyo dee waxyaalaha kale uu sheegay inuu dadkii ahlucilmiga ahaa warsadayo umuurahaasaa tilmaamaya inuu isagu ama qadiyadana noqoto ama sida kaleba uu kaba fahm xaggii ka aqoon badnaaye wahuwa afqahu minhu nacam haa faqdi baynana nagu xukum dhexdayada bikitaab illaahi xukumka ilaahay ama kitaabka ilaahay waa danli laakiin ii fasaxana inaan hadlo waa tan waa adabkiisii in ii fasaxo io inan inaan hadlo faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm quldhi buu yihi dheh bal waaye adigu hadal qaala wuxuu uhi ina bnii inankaygu kaana wuxuu ahaa casiifan ajiir casiif cusafaana waa lagu jamciya ajiir ujaraasa loogu jamciya waana macno keliya wuxuu shaqaalo u ahaa calaa hadaa ninkan ninkan buu ajiir u ahaa fazana bimra'atihi haweenaydiisii ayuu ka zinaystay wainii ukhbirtu waxaa laygu warramay waa markii hore ana cala bni rajma inankayga inankuna bikri buu ahaa shaab buu ahaa aan dee guur hore soo marin in inankayga korkiisa rajmi yahay oo dhagax in laguma dilayo faftadaytu waxaa iyagii baa heshiis kala galay faftadaytu waan furtayoo minhu dee waa rajmigaa dee inankayga aan maqlay waa lagu leeyahay ayaa waxaan kaga furtay si aan ninkana usoo dacweyn bimiati shaatin wa waliidatin boqol ariya iyo addoon oo ninkii buu siiyey boqol ariya iyo addoon siiyey si arrintii loo dambabaso looga aamuso inankiisu rajmigii uga badbaado dee laguma yidhi sidii kumuu joogay fasa'altu waxaan weydiiyey ahlalcilmi dadkii ahlucilmiga ahaa waa rasuulkii ilaahoo jooga ayaa dadkii kale ahlucilmiga ahaa waa fatwoonayeen iyadoo rasuulka ilaahay joogo bal ama markay kaba dheeryihin haba noqoto waxaanay culimmadu halkan kaba qaataan iyadoo ruuxii faadilkaa jooga kii mafduulka ah macnaha ninkii aclamkaa ayoo jooga kii caalimkaa kole duu masaladii garanaya waa fatwoon karaa taasoo cilmigiina waa sheegi karaa gudbin karaa iyadoo kii kasii cilmiga badnaaba joogo waabatan faqaala markaa wuxuu ihi waxaan ahlu cilmigii baan weydiiyo faakbaruuna waa ii warrameen oo waxay ugu warrameen annamaa kii calabnii inankayga korkiisa waxa ihi inuu yahay jaldu miatin boqol ulood oo lagu dhuftay oo taqriibu caamin dadkii cilmigaaba ii sheegay inanku waa bikr in boqol ulood oo lagu dhuftay iyo sanad mastaafurinteed inankayga lagu leeyay waana cala mra'ati hada inayadaa naagtan waa la qabaye ninka naagtiisana arajma rajmi inuu korkeeda iyo taasaa markii dambe cilmigaasaa lay sheegay saasay yidhaaheen arrintu taas bay ahayd xoolihiina imaka dee ninkan baamala haysta faqaala rasuulu llahi salى اllahu calayh wasalam waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay laaqdiyadna waan xukumayaa baynakumaa bikitaab illahi kitaabka ilaahay kitaabka ilahay waa xukumkii ilaahay waayo rajmiguba inoogme dee waa tii ama aayaddii baynu soo marray haddaan rajmigaba dhaafno taqriibkan oo kale taqriibu caamiyo kuma sugno qur'aankii laakiin dee rasuulkii ilaahay ilaahay yihi wamaa ataakum rasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu iyo dee isaga raaca wain tudiicuhu tahtad markaas waxa weeye ayaa rajmigii inoo caddeeyo isna wayme taqriibkii inoo caddeeyo waxyiibuu inooguma caddeeye waan markaa markaasaa wuxuu ihi kitaabkii ilahay baa idinku kala saaraya xukumkiisiia alwaliidatu addoontiiyo walghanamu raddun raddun macnaha marduudatun calayk marduudun calayk wixii adigaa dib lagugu soo celinayaa dee waa sulxi baadil u ahaa sulxi baadila wixii lagu khalaqaateena ma soconayo inay xuduud iyo waxyaalaha caynkaasana xoolo lagu bedelay iyo wax laga qaataa taasi ma jirayso haddaba adiga xuduuduna ma aqbasho fide iyo furasho wax kaloo layskaga furto haddaba iyadii waa lagugu soo celinaya adaa waxaagii leh wacalabnika inankaaga korkiisana jaldu miatin waa haddii dee uu qirto bal haddii waxa weeyaan boqol ulood baa inankaaga korkiisa iyo taqriibu caamin waqdu kallah iyo unaysu unayso isaguna waa saxaabi reer bani reer aslama oo nin haweeneydana reerkaasay ahayd ila mra'ati haadaa ninkan haweenaydiisii ku kallah fa in ictarafat hadday qirato eeg imanka ninkeedan wax sheegay ee isla ogole ay leeyihin way sinaysatay taasi ictiraafu ma aha bal haddii ay markaa diiddo oo kale dad qadfay bay ahaan lahaayeen oo iyada qadafkii de hadday dalbato inay dalabkay ku xidhan tahay ay dalbato ay codsato bal maalan markaa loogu oogi lahaa ee hadday qirato arrintan inay samaysay farjumha rajmi taas buu yidhi qaala wuxuu yihi raawigii xadiidku faqada caleyha uu ku kalaho factarafat way qiratay fa amara biha rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm farajimat rasuulki ilaahay baa amro waa la rajmiyey وxadaثnii abuالظaahir xarmalة qaala akhbarana بn wahbi qaala akhbaranii yunusuxa وxadaثnii cmr الnaqidu qaala xadaثna yacquب بn ibrahim بn sacdi qaala xadaثna abi can صaalixin xa وxadaثna cabd bn xumaydi qaala akhbarana cabdالrazaq can macmari kulhm can الzuhriyi bhada اlisnaadi naxwahu walisnaadkaas kollay waxoogaa yaroo ku tacalluqsan xadiidkiiyo fawaa'idiisa insha allah cashar kalean ka yar bilaabi doonaa oo waqti dambaan gaadhnay cashar kalean adigu bilowgiisa yar sheegi doonaa kolley fawaa'id kala duwan oo culimmadu ay xadiidkan dee ay ka inooga soo saareen oo dee uu inoo faa'iideynayo wax barhkoodii oo kooban waan sheege bal waxyaalo kale wallahu subxana wa tacaala acla aclam